dugsiga hoose dhexe ee ayaanley magaalada caynaba in ku dhow shan boqol oo arday ayaa caqabado ka haystaan waxbarashada khadiijo maxamuud jaamac waa maamulaha dugsigaasi markaan booqashada ku tegay waxay xiisad ugu jirtay arday banaanka wax ku baranaysay ardayda iskuulka dhigataa waa waa afar boqol iyo toddoba iyo konton arday boqol iyo koob iyo soddon waa wiilal inta kalena waa hablo guud ahaan wuxuu ka kooban yahay galaas one ilaa galaas eight inkasta oo caqabad fasala la-aan ah ay haysato haddana isma dhiibin ardaydani waxaanay sii wataan si kastoo ay ku helayaan waxbarashadooda arday aan isku heer waxbarasho ahayn ayaa mararka qaarkood wadaaga fasalada taasina waxay caqabad kale ku tahay fahamka duruusta iyagoo dibadda loo saaro qaarkood kolley dee see u leegtahay idinba waad aragtaan ma leeka waad aragtaan dhibka haysta iyo dhibaatada jirta nimanka matalan markaa haddeer fasalkan aan dhex taaganahay oo kale waa laba fasal waa galaas five iyo galaas seven marka iminka macallin ku jiro macallinkii kale dhib bay ku tahay inay laba macallin meeshii wada galaan oo ay labadii fasal fasalka gudihiisa wax ugu dhigaan marka hal mahal macallin iyo hal galaas banaanka ayay u baxayaan oo duruufta ayaa keenaysa inaan laba macallin dee fasal gudihiisa aysan waxba ku sharixi karin qaar kale oo dee balbalooyin o aan xataa dee iyagu afarta fasal ka tiro badanina way jiraan oo galaas tree iyo galaas six oo kale iyaga dee balbalooyin baa u dhisan markooda horeba geesta kale mas-uuliyiinta waxbarashada ee heer gobol ayaa maamulka iyo ardayda dugsigaasi la arkaa baahida jirta iskuulka carqalada haysata waxa weeyaan arday ilaa shan boqol ku dhow ama shan boqolba gaadhaysa baa dhigata waxa u dhisanna waa afar galaas oo aan dayr lahayn waaba yaryar bay usamaysteen dhir bay usamaysteen dayr xitaa male de ay dilankan ay ku asturaadaan markaa wuxuu u baahan yahay in galaasyada loo kordhiyo wuxuu u baahan yahay in dayr loo sameeyo kulley ha de intaa dhisanba dilan wasaaradunba hadii la kaleeya dhistay oo hadii la kaleeya intaa ka qabatay wixii agab iyo wixii hadii la kaleeya hawlaha kale uu baahan yahayna de wasaaraddu iyadunbaa gacanta ku hayso wada laakiin de intaa dhisma aana de kolley hawl mar lama wada fuliyo laakiin de step step unbaa loo wadaa laakiin waa hawl un de kolley u baahan haddeerto in deg deg wax looga qabto maamule khadiija waxay ii sheegtay inay dalabyo badan u gudbiyeen wasaaradda waxbarashada iyo sayniska ee heer gobol iyo mid heer xukuumadeedba mar kale ayay baaqan haddana diraysaa wasaaradda waxbarashada iyo taliyo sayniska waxaan baaq dheer ugu jeedinaya iyo cid kasta oo danaynaysa iskuulka baahidiisa in naloo dhiso fasallo ku filan ardayda bacadka iyo boodhka iyo cadceedda maxay tay fadhida waan ka codsanayaa barkhad maxamuud kaariye v o a caynabo